ilaa iyo konton gaadiid ah oo badeeca sida islamarkaana ka baxay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuna sii jeeda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ku xidhan duleedka deegaanka wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa lasoo warinayaa in gaadiidka ay u xaniban yihiin lacago baad ah oo isku maandhaafeen ciidamada dowladda federaalk iyo muuryaan beeleedka la magacbaxay macawisleyda labada dhinac ayaa mid weliba waxa uu doonayaa inuu lacago baad ah ka qaato gaadiidka taas oo sababta in lacagta ay isku maandhaafaan xasan cabdulqaadir oo ah wasiirka amniga gudaha ee maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa xaqiijiyey in isbaarooyin xadhaaf ah ay yaalaan deegaanka islamarkaana lagu dhibaatayo dadka rayidka ah balaynin dhamana jidka untaa oo usuna mushkuluku teegan nama muurayaan ay hirideen isbaara dhikadeen baawurti lukumara waasiniye dadka musaafurka waxyaabo onka doron oo uno nanayn sheegay wale kumada baawurka inta kubax carle inbaa hataa wal dhabe kii hega ku kooyo xoologo wedo wal dhabe lanko musaafur e wal dhabe wal saxriiriye lanki lan musaafur e tumanber inta kahayri kuwar maaba baawur saara ilaahay singa dhaariyey ya may laga tilmaamo kora kaas dhibaato meelaha ay dalka ka joogaan maamul goboleedyada ka dhisan qaybo ka mida dalka soomaaliya ee shisheeyaha dhidibada u taageen ayaa waxaa ku badan isbaarada dhaca iyo baada ka dhanka dadka rayidka siiba dadka kaxeeya gaadiidka dhibaatooyinkaas oo idil waxaa ka madax bannaan meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka talisa dhul ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalkeena soomaaliya